munaasabaddan oo ahayd mid si wanaagsan u dhacday islamarkaana ay kasoo qayb galeen martisharaf kala duwan mas-uuliyiin iyo noqobada wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa waxa ay ka dhacday degmada rabdhowre ee wilaayadii islaamiga ah ee bakool munaasabadan ayaa lagu dahfuray warshad biyaha sifaysa oo cusub oo laga hirgeliyey degmada rabdhowre ee wilaayadaasi taas oo in muddo ah ay ku taameeyeen dadka deegaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horay iskuday badan oo biyo macaan lagu siinayo dadka deegaanka ka samaysay halkaasi maadaama biyuhu degmadaasi ay ahaayeen qaraar ama dhannaan waxaana la qoday ceelal ilaa iyo shan gaarayay allah fadligii dadka degmada iyo deegaanada ku xeeran ayaa hadda helay biyo filtaraysan oo caafi ah waxaana martisharafka ka soo qayb galay munaasabadda oo ka hadlaya ay soo dhoweeyeen warshaddan biyaha nadiifka ah soo saaraysa iyagoona ay sheegeen in dadka deegaanka ay si wanaagsan ugu diirsan doonaan ugu horeen waxaa goobta ka hadlay injineerka warshada isagoona ka warbixiyey qalabka warshada sida ay wax u soo saarayso iyo qalabkaasi uu howlgeliyey
bismillah awalan biyo meeq ugaadna hee miil oo hal kilomitriyo bar injarta miilu mashiinka yaal oo biyo mayayaw mashiinka og biyo markaa qaqaadna way hakrida yihiin balaastiigan yaa hakrida tubadiisa tanga balaastiigan hakride balaastiig wayba qaaday konton fuusti qaadee balaastiig markun wayba kusii baxaase tubadan kasii baxaas shaalishiineesa antikiletno barkadi shaalishiineeskaasa kusii qaadaas way sii maraayana tubada tan unta sii maraas qeybtanga kooyasa qeybtan way buahaa lama bamu kangna bam yariiska lere oo biyo qaadaw wayse biyogu haamankaanga siye riista unta kabaas haamankaanga siye haamankaan nisgudbeayan lamada nisgudbeayan talamada kriyas markaltan sidhaada kridaas mashiinku kanki way buahan ki biyo shal safeey shal shacbeay shal safeed biyo aw madiyo gaha maraan danaan korka kooya haamoon sadiida atan way ka jare jaay iyo daawooyin waa ka jare takas jaay iyo daawooyin waa ka jara markuu jaaygaas i daawooyinka yaha ka dhahayaan biyo markanna waxaa mimbarka lagu soo dhoweeyey malaaqa guud ee beesha hadame malaaq maxamed xasan bunow waxaana uu ugu horeen u mahadceliyey allah subxaanahu wa tacaala kadibna waxa uu la hadlay bulshada degmada rabdhuure isagoona ugu mahadceliyey dadaalka iyo iskaashiga ay sameeyeen alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacaala ya angmahadnagaan mahadlahan koobakon xarakat shabaab almujaahidiin angmahadnage gaarhaan amiirka abu cubeyda runtii maybu aha jamaalsha inta dhanyi nicmadiis inta dhanta biyoojay nadiifkan ayno sa'e ka lug lahaay gacanka lahaay owsa ku hoosayga maana ang mahadnagay gaar haang mayba goon haang ka mahadnagay ilaahay shuhadiiska oo ka ogolaada sheekh maxamed mare jaamac wali wilaayaad runtii mayba warashay hayideerena aniba waqtigay usubya waqtigay bilhan deernu ku horba maanaha deegaanka barhoognay inis eed eed juhdi inka biyaay ini dadkan biyi helang maana dadki biyi heleng ada o dadaalki i juhdigii dheerigahay ada biyidi ilaahay anka sababay biihalan dadki maana adin ilaahay shuhaadada koo ogolaad antigalantaad ka jeysatay wanaagan ilaahay ma koo dhumi maana kiindo'aayan runtii kelimaadka iyona mayba hadalladaada koo bahay eed eed aan ka ganacsanayni eed eed aan ka faraxsanayni mirihiina roogna maanaa ka unaata dhasurugnow waxaa markaan la soo dhoweeyey qaar ka mid ah odayaasha degmada rabdhoore iyagoona soo dhoweeyey munaasabadda xerigga looga jariyey warshadda biyaha sifeyse ee degmada rabdhoore alxamdulilah ilaahay mahadle subxaana wa tacaala madkoowaad iyo madlamaadba ilaahay mahadnagaan geeka wali surugna warshadii safaynti biyaha degmada rabdhuuri roog walwelijeelaha dheegi ma'ah walwelijeelaha aragi ma'ah arlaadan dadka meelo maniska koymadinisko aan walaska baashalaay reer rabdhuur lamolaadaan ulka ka baashala jari mayle raayay unaga aadisan weeri aayow awkay biyoy mayaaya hereedahaya musqulo la gali walka ka baashalaay antiidhan geek may argo haytana in ilaahay noo biyi oonkan iyoonayto biyoogin oo qareeraysale haayan may ogbiin ahaa ani maanaha hukumadan oo daaguudka eh islaamka lanin qobadaane hukum waa baabajartan hayn yo ogdin lihidanso nooba talukugooy wilayada hata islaamka mala harakada jarowshe anti hata hooba laku reeba walaha kuirisii ma dareemasan intaasii dadkii wadanka hukumaane wala enaa maamula enaa mas-uula enaa wadanka walan qobadaana guri jareen kolba isiinba deeganka ha ka noolayteen waan arag haytan walyo gobadan adduunkan mal arago hay bal isku dhaafa walyo fasaadien haab hal arag walyo gobadan mal aragaw ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waxa uuna halkaasi ka jeediyey dardaaran taabanayay dhinacyo badan waxa uuna si qaas ah kala hadlay dadka degmada rabdhoore in ay nimcada allah ku shukriyaan jihaadkana ay garab istaagaan إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه يقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا إلهي ما يبلي سمد ما يبها قدجنا بيو وطاهر اه نظيف اه sababta maata biyo laan deji marka ilaahay sheegay وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونصيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا إلهي بلادك نولية بيو دتك إلهيك نولية حولوا إلهيك نولية بيو مرك فايديو إيدا أن بدن إلهي إن بدن قرانك نحسوس يا نعمة بيها ما يكلكم الله سبحانه وتعالى أسلي إن بدن قال دي إلهيك كفريا oo intaas nicmee korsho ku waajibtay ilaahay inka deeqi ya ilaahay walaka kamana sheegay may kumid ahay tahay biyo kumid ahay afaraytum almaa alladhi tashrabuun a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun markii oo kitaab ilaahay uu surugnan naftan uu uurnan oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu raali gelinay an kanni ilaahay sharcidiisa difaaca oo an kanni ya ilaahay nicmadu nasi nicmadu marka ma in baahanta shukri aan baahanta si in badan ilaahay subhanahu wa ta'ala nin sheegay la in shakartum la ziidannakum wala in kafartum inna adaabi la shadiid nicmadu ilaahay ilaka kufrinay ilaahay aan ka mahadnaqay lan kasta markii waraabo markii xasuusay nicmada allah subhanahu wa ta'ala xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa maalmahanba ay waday dadaallo ay ku horumarinayso horumarka qaybihiisa kala duwan ee bulshada waxaana wilaayaadka islaamiga ah ay ka hirgelisay warshado kanaalo ceelal biyood iyo waxyaabo badan oo ay ku kordhinayso kor u qaadidda horumarka bulshada waxaana horumar weliba lagu gaaraa horumarinta shareecada islaamka iyo ku dhaqankeeda taas oo maanta u suurtagelisay dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah in ay ku tallaabsadaan horumaro kala duwan sidaba hadda laga dareemayo neecawda iyo cuudka ka soo ifaya wilaayaadka islaamiga ah